bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsadayaal hamiinfaylaha ka dhowaada warka haming ee warsan qodobada oo ku siinkahayna warkaana hamingnamisiinna ka dheega doontaan hoob ilaahay ermayba ku mid ee ururka jaamacadda carabta oo baaqandiri soomaaliya iyo kenya booliiska somalilan oo warha ku saari rabshadoogii ku dhihi hargeysa baabuur usila dareeri wasiirka amniga puntland oo la rasaasay kulan ku dhihi magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ra-iisul wasaare khayre oo dooxa kala kulmi ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka qatar soomaaliya iyo diiday cunaqabateenka golo ammaanka ha ka kordhiyeen shir in dareere xubno ku tirsan dowladda iyo dowlad goboleedyada madawiinaga hirshabeelle oo qaabila xubno kajara sheikh umul dhuguunsadowka kiiska dacwadda xisbiga himilo qaran oo bilaawday rabshado khasaare dhaliya oo ku dhiyi magaalada hargeysa akhbaarahaadka banaanka warkaana hamignima siinkahaynaya mayba ku mid ee shiikhku horkooy tallaabooyinkii isbedelada dalka sacuudiga oo xabsiga ka dhex amuuday
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
akhyaaray markale hamin fayliya habada siinkulahaa hamiignimo isnin aboo talaadaha galahayka taariikhdan iyo ka eedanta tumi siyeedka bilo toban iyo koowaad lamada kun toban iyo sagaalka haanasaytinimay bahaayana qodobadii warkaan haddana ha ka dhawaada usigayo fidsan ka bilaabnay wararkiinka dadambeeye xaalad degmada dinsoor faahfaahinta warkuna may baninhaaye mukhtaar sheekh aadan dalmar walow xaalad kahanaan ee ku jartay degmada diinsoor ee gobolka baayi shalay igeeka kureed markii uu sukubiyi diiday guddoomiyihii hore ee degmada diinsoor ibraahim maxamed nuur shigshiyow inuu saxilka ka wareejiye gudoomiyaga cusub wasaaradda arrimaha gudaha dhowaan dakareetaha kubatiya kamaga dhooshay gudoomiye cusub oo degmadaas weeldhadaasa kaaso leelaaw magaaji cabdisalaan xaaji siidow mayba jaree iskidhiyow ku dhihi degmada diinsoor oo dhammaray ciidamada daacadin ee gudoomiyihii la bedeliy iyo ciidanka amniga degmada haanaaso jaysadeen dhimasho iyo dhiib tiradii oo dhan xaqiijiyey korna diinsoor hatamay baa kasuguna wasiiro ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku mid yihiin wasiirka arrimo guda wasiirka amniga iyo wasiirka garsoorka iyo cadaaladda koonfur galbeed soomaaliya haana soonseedeen degmada inay guddoomiyaha cusub xilka ka wareejiyaan kii horena ku wareejiyaan aabaqaato managana sidii la filaaya oo guddoomiye shigshigow yaku horkooyay inuu isxil ka wareejiye waana diiri kureedna meelo dagaal ku dhihi guddoomiyihii hore ee degmada diinsoor yakubayi beled ka wiisa oona wadadka ciidamo iyo baabuur tignika ee maybaana xaruntii degmada diinsoor hati rooge guddoomiyaha cusub iyo wasiiro ku tirsan koonfur galbeed iyo oona beledka usa-eyikoo degan oo ammaanka beledkaasna la wareegeen ciidamada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo kaaladaw ciidamada amisom haanaaso karoondeeyoha gudo iyo weliba banaanka beledka diinsoor ururka jaamacadda carabta iyo hadhabaayo heliisiyo wada deereen madaweynaga maxamed cabdulaahi farmaajo ee urura kenyaati kaasoo ka saabsanay reedhanakowka xiriirka lamada dal qoraal laka daawacay bogo rasmiga ee jaamacadda carabtaiyo laka eri xoghaayaha ururka waanayo amaanen doorka hogaamineed iyo ka ciyaareen madaweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaweynaga dalka kenya urura kenyaata sida liindeeralaha heliis kun iyo tallaabooyinka lamada dhini waanayo fuliyan lamada dal ee dariska ah dhinaga kale dalalka iyo hay-ado caalamiga ee bahwadaagta la-ee dalka soomaaliya sida amisom denmark egypt etoobiya eurubian union fiinland faransa germany igad italiya sweden turkiya uganda unisom iyo maraykan yo dhansho mayba hadhawaayana heliiski iyo madaxda dalalka soomaaliya ee kenya kuwada deereen caasimada dalka kenya ee nairobiya beelo caalamkaiyo rajabinka muujiya inta la hirgeliyi doono qodobadiiyo ka heliyan lamada madaweyne haanasoo xoojiya xiriirka lamada dal taliyaha guud ee ciidamada booliiska somalilan yo warha ku saari rabshadoogii ku dhexeeya ciidamada somalilan iyo taageerayaalka xisbiga waddani taliyaha cusub ee ciidamada booliiska somalilan sareeye guuto maxamed aadan yaa i sheegay intii guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro iyo xubno usala dareersi awoodka jarta ciidamo ka tirsan booliiskii roogay xarunta xisbiga islamarkaana askari ilaalada kumid haay iyo toogadeen taliyihii ciidamada roogay aagga bari ee xarunta xisbiga wadani weliba use sheegay inta saasoo kale ka dhaawacmi askari ku tirsanaya ciidamada booliiska somalilan haabahaato yo marnaba inka ogolaada doono inta foodo iyo banaanbaxyo laka fuliyo gudo hargeysa iyo deegaanada kale ee somalilan inka dambeyntii mayba use sheegay inta taliyaha ciidamada booliiska somalilan walaagay ku dhiyi magaalada hargeysa use mas-uulka iyo guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro faahfaahino dheeraadii ha ku bahahayta rasaas laka furi baawur use la dareeri wasiirka amniga dowlad goboleedka puntland cabdisamed maxamed xillo uuse maraayi deegaanka carmo ee gobolka bari wararkiiyo mayba intaasay ka darahayana inta ciidamo ku tirsan handaraawiishta puntland waana dhabaantuun godad samaysadeen waana yooro saaseeyeen baabuurta uuse wadaday wasiirka amniga puntland maybana jaray khasaaro ku dhaladay rasaaseyntaas ciidamada rasaaseeya wasiirka amniga puntland iyo mayba la sheegay intii haayeen haanoo dhabaantuun boosaaso si xoog ayou ka galeen islamarkaana uqaadana sarkaal laka magacaabo ciise yulux ciidamada rasaaseeya wasiirka amniga puntland iyo la sheegay intii haayeen haanoo dhabaantuun boosaaso si xoog ka galeen islamarkaana iyo amar ku qaadayeen sarkaal laka magacaabo ciise yulux odayaalka dhaqanka magaalada carmo oo uuse horkahay beel dejiye maxamed beel dejiye ismaaciil iyo sheegay intiyo hashaldhag galeen ciidamada wada dagaalamay islamarkaana xaaladiiyo ee tamid caadi ah ilaa hadda may og wala sheeni iska dhacuun ciidamada ku tirsan handaraawiishta iyo puntland iyo ilaalada wasiirka amniga maamulkaas may bana ciidamada rooga camayo dhabaantuun la wareegayna boosaaso walow markii dambe waan waanlinku saari kulanku dhihi magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warkuunna mayba beledweynahaninku diray bashiir cabdulaahi cusmaan sheekh maxamed cabdi umal iyo wafdi ka yimid dhinaca deegaanada puntland ayaa kulan waxay la qaateen qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada beledweyne wasiiru dowlaha madaxtooyada ee xiriirka golayaasha puntland maxamed xasan ciise ayaa ugu horeyntii ka hadlay marka hore waxaan u mahadnaqayaa maamulka hirshabeelle culimada odayaasha shacabka dhammaan intii ganacsatada intii nagu soo dhoweysay magaalada beledweyne aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay jasaakum allahu khayr ilaahay idinka abaalmariyo sida wanaagsan ee sharafta le aad noo soo dhoweyseen marka labaad annagu waxaanu ka soconnaa maamulka puntland shacabkayagii dowladdayadii waa dhannahay wafdigaa anigu aan hogaaminayo oo ka kooban siddeed xubnood wuxuu isugu jiraa wasiiro guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo culimmadii waxaanu u nimi arrinta ka dhacday ee masiibada ah ee beledweyne ka dhacday in aanu walaalahayo dhibka gaaray la qaybsanno waxaanu u wadnaa saddex arrimood marka koowaad waxaan u wadnaa tacsi waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha ka jannadii ha geeyo intii ku dhimato intii dhibtu ku gaadhayna ilaahay subxaana wa tacaala bedel khayr qaba ilaahay ha siiyo taasi waa dadkii reer beledweyne ee dhibka ku dhacay tacsidaan u tacsiynayna midda labaad waxaanu u wadnaa wixii shacabkii reer puntland ay walaalahood ugu talagaleen inay dhibta la qaybsadaan oo sida laydiin sheegay ka kooban noocyada kala duwan ee cuntada hadday tahay dhar hadday tahay wax kasta oo macnaha oo awood ah oo ay awoodeen oo ku siman toddoba kun iyo shan boqoloo sidoo kale waxaa ka hadlay sheekh maxamed cabdi umal waxaana uu sheegay waxaa aada u mahadsan walaalaha nagu soo dhoweeyey magaalada beledweyn annagoo isugu jirna wafdi ka timid magaalada nairobi iyo wafdi gale oo ka timid puntland oo aanu ku kulannay magaalada muqdisho halkaas ka soo raacanay walaalaha nagu soo dhoweeyey magaalada beledweyne ayaan aad ugu mahad celinaynaa maamulka ganacsatada culimada dhammaan aad bay u mahadsan yihiin jasakum allahu khayran waxaan u nimid oo kolay muhiimaddu ahayd aniga waxaa ila socday shan xubnood oo kale khiyaarta iyo wasiirada iyo culimada iyo ganacsatada ka timid puntlandna waa badan yihiin waxaan u nimid waxay ahayd inaan runtii qayb ka noqonno gurmadka loogu jiro sidii loo caawin lahaa walaalaha ay musiibadiiyo dhib ka soo gaadhay muxuu ahay fatahaadihii ka dhacay webiga shabeelle gaar ahaan gobolkan hiiraan muxuu ahay iyo saamayntii ay ku yeeshay biyuhu ku yeesheen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ku sugan mas-uuliyiin kala duwan oo u yimid magaalada sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen gurmadka loo samaynayo dadka ay saameeyeen fatahaadii ku dhufatay magaalada beledweyne eeddi eedan mahadsanto bashiir ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre iyo magaalada doxa ee caasimada dalka qatar kala kulmi ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi kulankuyamabadinku hadale walyaaboogaysada wadajirka iyo unkawalacsanaayan lamada dowladood islamarkaana iyo meelhankuwada jeedsada lahaayan saasoo kale maybad lamada mas-uul iyo kuwada hadaleena xiriirka lamada dal ee soomaaliya iyo qatar ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka qatar d r khaalid binu maxamed kale wasiir dowlaha wasaaradda difaaca dalka qatar kulankun oo axadi shalay hayti ku dhihi dooxa iyo saasoo kale linku hadali ammaanka maybaanaha ku qiib galay mas-uuliyiin ku tirsan ciidanka dalka qatar dowladda federaalka soomaaliya iyo horkoyti muddo kordhin linsuubi cunaqabateenka dhiniga hob ka saaranaay soomaaliya la taliyaha dhiniga ammaanka ee madaweynega soomaaliya cabdi saciid maxamed cali iyo sheegay in xayraad dheeraad oo dhiniga cunaqabateenka hobka ah la saaray soomaaliya waana micnaasha eta inti soomaaliya liindiidanyi inti xasiloonidii hanagsata cabdiya saasoo kale dhaliilay inti saaxiibo soomaaliya qaarshoya intaageersanayn inti soomaaliya dhisata ciidamo iska filan waana qalabayta ciidamadiyo saasoo kale wakiilka roogtada ee soomaaliya inqaabilsan qaramada midoobay abuukar cismaan iyo muddo kordhinta cunaqabateenka ka sifeeyay intiya eta mid waqtishee dhiimaybana usa dhaliilay golo ammaanka ee qaramada midoobay golo ammaanka ee mayba muddo hal sana ee ka kordhiyeena cunaqabateenka hub ka saaranaya soomaaliya tumi-i shantun dal ee xubno ku e golo iyo tumi-i lama in codeey meelo sado kaleniyo ku aamuseen maybana sideeda ku aamustiyo haayana jaina ruushiya iyo geni maqalka meelisinkoya idaacadda warsana stuudiya baladka baydhabo magaalada garoob ee caasimada puntland iyo maalintii lamaad ku dareera shirin dhexeeya wasiirka ganacsiga iyo warshado heer federaal iyo han dowlad goboleedyada kajara dalka iyo xubno kale shirkunya maybaxa qaban qaabiyey wasiirka ganacsiga iyo wasaarada xukuumadda soomaaliya maybana dhinku hadal ah ee hindisa sharciyad dhismo shirkado ganacsiga ee dalka shirkunya mayba goobro ku haayo wasiirka ganacsiga soomaaliya guddiga maaliyadda iyo ganacsiga ee aqalka sare senator cabdiraxmaan faroole iyo wasiirka ganacsiga dowlad goboleedyada kajara dalka shirkunya mayba usa-iya koo wada tashi waana la geliyey hindise sharciyeed shirkado silinka gudbiya aqalka sare siya unku doodan islamarkaana un ansixiyaan madaweynega maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare waana usala dareeray madaweyne ku-xigeenka maamulkaas cali guudlaawe xasan iyo xalay munaasabad casho sharafa in kusuubi magaalada beledweyne wafdi kushal dareeri puntland iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo wafdi ku dareeri bulshada iyo ganacsatada magaalada nairobi waana hormuud inhay sheekh maxamed cabdi umur xubnoogan oo inta badan haayan haano issho iska xilqaami waana in gurmadi dadka reer beledweyne usa saamayay fatahaado webiga shabeelle yamayba la filahaya inti dadkiyo inqaybiyan deeqoogayo inka tala galeen wafdagun shalduwan oo waana la dareeray madaweynega hirshabeelle iyo ku-xigeenshee yamayba la filahaya inti kormeer iyo ka seedan meeloyo dadka ku bara kaheen sida deegaanka ceel jaalle siyo tirikoob inka suubiyan waana in deersiyan deeqo shalduwan madaweynega maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare yanka mahadnagay qaybo shalduwan ee bulshada iyo dadka deeqo hadeersiisadiyo unka gurmadeen use o sheegay inta deeqo sidii linka talagali lindeersiya doono magaalada muqdisho gaar ahaan maxkamadda sare ee dalkiya mayba la bilaabay dhugunsadowka dacwadda maxkamadda sare in gudbidi xisbiga himilo qaran waana usu hogaamiyay madaweynagii hore ee dowladda ku-meer gaarka hayti sheekh shariif sheekh axmed dacwadun yaa xisbiga himilo qaran maybaha ku gudbiyey xukuumadda soomaaliya litibilun oktoobar sannadkii lamada kun toban iyo sagaalkii marka garoonka diyaarado ee muqdisho la kaxayri madaweynagii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed xille use ndareeri magaalada kismaayo malow markii dambe linfasaxi goobta dacwadda laka qaadaya maybarooge guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashi yuusuf axmed iyo xubno ku dare wasaaradda baabuurta iyo duulista hawada oo dacwadka taalla iyo xubno ku dareera xisbiga himilo qaran guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane baashi iyo dhabaantun sheegay intii dacwad iyo hangudbiya xisbiga himilo qaran siyo cadaalad inka qaada doonaan islamarkaana iyo warfaragelin ah inka kooyo korna laanta fulinta ee xukuumadda soomaaliya meelo warka siin kooyahay maybwa warbaahinta warsan ee magaalada tani baydhabo sheekh fahad waanee wadaad caanku ee dalka sacuudiga iyo ka dhex amooday xabse kayaala dalka sacuudiga sheikun yar dhimashadiis maybaa ku dhalatay caro badan oo dhinaga baro bulshada ah arbaadiyo meedshirla ka tukadii salaada janaasada masaajidka al rajixix ee kayaala magaalada riyaad maybanaha ku qayb galay dad fara badan mayba baro bulshada laka baahiyey muuqaalka aaska shiiqa qaar ku mida warbaahintayo sheegtay inta dhimashada koyti markii xaaladda caafimaad ee sheikh fahad iyo daayacin mas-uuliyiinta xabsiga sacuudiga sanadkii labada kun iyo toban iyo sideedii iyo sheikh fahad mayba ku horkooye go-aan iyo hasaartii wasaaradda waxbarashada sacuudiga waana haaya inta bilaanta ardayda ee linfasaxa intaiyo ku qayb galaan tartamada fardo waana laka qobadow dalkaasay sacuudiga sheikh oo ka amooday da-da lixda iyo shan sano jarmay iyo mayba haaya wadaad caana waana simweyn inka takhsuusi shareecada islaamka maybana ha ku shaqeeyay waalyaabo badan dhinaga walbarashada ee sacuudiga kureed markii uuse ka qalin jibiyey kuliyadda shareecada ee jaamacadda maybana inta muddo ee ka dhex jaray wacyigelinta bulshada iyo faafinta khayrka qaar ku mid a dadka isticmaalo baro bulshada yaa sheegay intiyo ka hor dhimashadiis liinla roori isbitaal isbitaal haabahaata iyo xaaladiis caafimaad laka dayriya islamarkaana linsiina adeegyadii caafimaadka usan baahanay dadka qaar ee isticmaalow barta twitter-ka iyo maybayo sheegahayana sheekh fahad inta lala xiriir yahay dadka qaar ee waana isticmaalo baro barta twitter-ka iyo maybayo sheegahayan inta sheekh fahad la hiri sanadkii labada kun tuma iyo lidii kureed markii use warqad la talin ee use handiri maxkamadda boqortooyada maybana maybana wakhtigaas laka xukumay lisano oo xabse ah warkii hamingnimeysan simkoya idaacadda warsan ee stuudiya baladka baydhabo akhyaarey surunkuwaninka dhangyo warkiya mayba intaasin ku jeediyahay anoo qaalid cabdi ee dhinaga farsamada mahda ku-deyrta maxamuud cali cabdulaahi warkuhu warka xeeginta hawada redinka kulamaana akhyaarey bahda warsan oo isku duwan waana sinkutabti assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu